إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal khasaare sababay oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay isbaaro ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu badan ay ka soo galaan dowladda federaalka shil gaari oo dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay magaalada boorama odayaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay ka hadleen arrinta sarkaalad sirdoonka ka tirsanayd taas oo wararka qaar sheegayaan in si dhagaraysan loo dilay askari dad shacaba horey ugu dilay ayaa waxaa lagu dilay gobolka banaadir ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay la beegsadeen qaar ka mid ah ciidamada shisheeye dalka duulaan ku jooga iyo kuwa dowladda federaalka ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa shaqada ka raacdeeyey saraakiil sirdoon oo madaxweyne farmaajo u daacad ahaa ka gadaal markii ay jebiyeen amar uu soo saaray ra-iisul wasaaraha fagaare ku yaalla degmada saakow ayaa waxaa lagu daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ciidamada yuhuudda ayaa wiil falastiini ah waxay ku direen dhulka gumaysiga ku jira ee reer falastiin intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal khasaare sababay oo u dhexeeya dowladda federaalka ah ayaa maanta ka dhacay isbaaro ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu badan ka soo galaan dowladda federaalka ah sikriye cumar ayaa warkan faahfaahinaya wararkaynu ka heleyno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku warramaya in saakiis goyska egas kontarool afgooya ee magaalada muqdisho ay ku wada dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkan ayaa waxaa la soo warinayaa in uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaar ka mid ah dadka shacabka ah oo goobta marayay iyo ciidamadii dagaalamay qaarkood ayaa goobta ku dhintay waxaa jiro dad ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaadka si loogu daaweeyo socodka dadka iyo gaadiidka ayaa istaagay intii dagaalka uu socday waxaana si weyn muqdisho looga hadalhayaa dagaalkan saakay ka dhacay ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho waxay u badan tahay in ciidamadani ay ku dagaalameen lacaga baad ah oo ay ka qaadaan gaadiidleyda magaalada muqdisho iyo kuwa kale ee u rarto gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya waxaa dowladda federaalka ah u taallo isbaarooyin waaweyn oo maalintiiba lacag malaayiin ah looga soo xareeyo gaadiidka u kala goosho gobollo badan oo ka tirsan dalka iyo kuwa isaga goosho muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa halkaasi looga qaadaa lacaga aad u tiro badan shil gaari oo dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay magaalada boorama shilka ayaa wuxuu yimid markay isku dhaceen laba gaari oo mid weliba uu xawaare ku socday waxayna isaga hor yimaadeen bar kontarool oo ku taalla duleedka magaalada boorama ugu yaraantii laba ruux ayaa shilkaasi ku dhintay halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay maxamed nuur qolombi oo ah taliyaha ciidamada maamulka somalilan ee deegaanka shilku uu ka dhacay wararku waxay sheegayaan in dadka dhaawacmay loola cararay goobaha caafimaadka sida isbitaallada si xaaladooda wax looga qabto odayaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay ka hadleen arrinta sarkaalad sirdoonka ka tirsanayd oo wararka qaar ay sheegayaan in si dhagaraysan loo dilay sida warkan uu ku eegayo haashim cabdinaasir waxaa isu soo taraya shakiga laga qabo inay nooshahay haweenay ka tirsaneed sirdoonka saraakiisha dowladda federaalka taas oo wakhti bil laga jooga la waayey iyadoo lagu eedeeyey in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay ka kaxaysteen meeshii ay deganeed xildhibaan mahad salaad ayaa qoraal ku sheegay in madaxda nabad sugiddu ay si sharqoola u dileen haweenaydan oo la yidhaahdo ikraan tahliil haweenaydan oo in muddaha ka tirsaneed sirdoonka dowladda federaalka ayay mahad salaad iyo xubno sirdoonka dowladda federaalka hore uga tirsanaa ay sheegeen inay gabadhaani haysay macluumaad badan oo ku saabsan dowladda federaalka gaar ahaan ciidamadii eritereya loo qaaday kadibna etoobiya laga dagaalgeliyey waxaa lagu eedeeyey madaxda dowladda federaalka maadaama ikraan ay ahayd diiwaanhayaha ciidamadii eritereya loo qaaday ayna ka baqeen inay macluumaadyo bixiso sidaasna loo dilay xildhibaano ay haweenaydaas isku reer ahaayeen ayaa horey uga dalbaday madaxda dowladda federaalka inay keenaan war sugan oo gabadhan arrimaheeda la xiriira laakiin taasi waxba kama hirgelin iminka waxaa mar kala hadlay odayaasha ay sirdoonadan isku reer ahaayeen oo ay dowladda federaalka iskala tirsanaayeen muuse haaruun oo ka mid a odayaasha ayaa sheegaya in arrintan dhacday ay tahay mid aan u cuntamin ayaga goladooda ku jirtay ayaga deerkooda ku jirtay meesha gabadha oo muxuu ahaay ay martay ay og yihiin meesha u dambaysay ay og yihiin waxa lagu haysta ay og yihiin cid dhahaysa ma leh meelay idinka jirtay iyo meelay jirtay lama yaqaana cidna hadda maanta aan ka qaadanayna ma jirta kow iyo soddon maalmood aan sugaynay raqdeedana ma hayno ruuxeedana ma hayno waxay ku maqan tahay ma sheegi karna waxa la sheegaayana waa dhagahaynay kusoo dhacdhacayn oo laleeyahay gaarigii lagu qaadayaa sawirkiisa nala tusi waxaa la leeyahay darawalkii qaadaya beel ahaan iyo dad ahaanba loo yaqaanaa waxaa la yaqaanaa muxuu ahaaye meesha laga soo amriyaa la yaqaanaa wuxuu intaa ku daray in sargaalada la waayey ay deganeed meel ay dadka shacabka aysan mari karin iyo xitaa kuwa ka tirsan dowladda federaalka qaarkood waxayna u xoreed meeshaa sirdoonka dowladda federaalka taasina wuxuu sheegay inay tuhunka sii badinayso meeshay deganeede ma ahayn meel xere xere oo geel uu degan yahay ma aha ma aha tuulo ma joogin gabadha meesha ku jirto qof bili-aadan annaga lugtayna markaa marayna ma mari karna annaga qof shacab ahna looma ogola gabadhay hadday nooshahayna gacanta naga soo saaraana dembigaasaa lagu haystaa hana la yidhaahdo maxkamad hala keena hadday dhimatay dadkii dilay waxay ku dileenay qaabkii loo dilay dadkii dilay oo cadaaladda la keeno oo ikraan cadaaladda loo marsiiyo ayaan ka sugayna annaga waxaa jira xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo si toos ah iyo si dadbanba ay u dileen madax ka tirsan dowladda federaalka askari hore dad shacaba ugu dilay gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay gobolka banaadir xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayay waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah askarigaas waxaa lagu magacaabi jiray isxaaq maxamed abuukar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si qorshaysan u soo abaabulay weerarka ay askarigani ku dilayeen askarigan ayaa la sheegay in uu horay ugu dhibaateeyey dad shacaba oo muslimiin ah gobolka shabeellaha hoose halkaas oo uu muddo ku sugnaa waxaa la sheegay in uu dad ku dilay deegaanka lambar lixdan iyo tuulada falastiin ee hoos tagta degmada janaale halkaas oo uu ka howlgelayay ehelada dadkii uu dilay ayaa waxa ay ku faraxsan yihiin dilka iminka asiga loo geystay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ugaarsataa saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo guud ahaanba dadka maamuladaasi xubnaha ka ah si gaara waxay u beegsataa dadka dhibaatooyinka u geystay dadka muslimiinta ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka danow ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa la maqlayay isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerar ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo saldhig ku leh deegaanka beriire ee hoostaga degmada afgooye ciidamada dowladda federaalka ee halkaa jooga oo garab iyo gaashaan oo ah shisheeye dal kusoo duulay ayaa in muddo ah rasaastu ka kor onkadaysay wixii halkaasi ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shalay waxa ay kamiin u dhigeen ciidamo kenyaati ah ciidamadan ayaa waxay ka kala baxeen deegaanada kulbiyow iyo raaskambooni waxayna doonayeen in ay sahay isgaarsiiyaan laakiinse ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey in muddo ah ayuu halkaa dagaalku ka socday ciidamada kenya ayaa goodoon ku ah dhufaysid ay ku leeyihiin deegaanada ka tirsan gobolka jubbada hoose markii ay isku dayaan in ay baxaanna sidan oo kale ayay waxay la kulmaan weeraro iyo qaraxyo ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk ayaa shalay waxaa lagu jabiyey dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug laba weerar oo ay soo qaadeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug oo ka dhacay duleedka deegaanka qaycad ayaa lagu jebiyey ciidamada ayaa markii in muddaha dagaalku socday gadaal oo cararay dhanka kale ciidamo ku sugan deegaanka xinlibi oo ah deegaan aanay ka talin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa isku dayey inay dhanka walaayad usoo ruuqaansadaan dabadeedna ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhabaha u galay dagaal ayaa muddo halkaa ka socday aakirkiina cagaha ayay wax ka dayeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa dusha ka taageeraya ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah muddo toddobaad ka badan ayaa la isku hor fadhiyaa deegaanada ka tirsan gobolka mudug waxaana dhacay dagaallo kala duwan diyaaradaha dagaalka ayaa laba mar oo ka mid ah intii dagaaladu ay socdeen waxa ay geysteen duqayn laakiinse waxaa wararku ay sheegayaan cid wax ku noqotay inaanay jirin dowladda federaalka iyo galmudug ayaa ciidamo badan dagaaladii hore looga laayay kuwaasoo qaarkood ay saraakiil ahaayeen halka gaadiidna loogu gubay qaraxyo dhacay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa shaqada waxa uu ka raacdeeyey saraakiil sirdoon oo madaxweyne farmaajo u daacad ahaa ka gadaal markii amar uu soo saaray ay jebiyeen madaxii shaqaalaha sirdoonka iyo madaxii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa la sheegay in shaqada laga fariisiyey amaba xilalkii laga qaaday waxay taasi ka dambeysay markii ay saraakiishani ay gol mareen amaba hareer mareen amar uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ahaa in garoonka qofka dhoofay aanay celi karin waxaanay shalay garoonka ka celiyeen guddoomiyihii hore ee gobolka gada oo doonayay in gobolkaasi uu u dhoofo saraakiishan ayaa ka amar qaadanaya farmaajo oo doonaya in gobolka gedo aanay tegin cid asigu aanu wadan si aanay ugu loolamin kuraasta xildhibaannimada farmaajo ayaa doonaya in gobolka gedo ay ka soo baxaan shakhsiyaad asigu uu wato oo keliya taasna waxay keentay in muddo bilo ah uu dad badan ku cunaqbateeyo magaalada muqdisho loona sheego in aanay dhoofi karin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo ka jawaabaya tallabada ay qaadeen saraakiisha ka amar qaadanaysa farmaajo ayaa ku dhawaaqay xilka qaadista afhayeenkiisa maxamed ibraahim macalimow ayaa saxaafadda la hadlay iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kow iyo labaatankii julaay labada kun kow iyo labaatanka ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid a jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas saraakiisha xilka laga xayuubiyey waxaa ka mid ah nin loo yaqaan kulanajiis kaas oo ka dhignaa gacanta midig ee madaxweyne farmaajo mucaaradka ayaana aad u soo dhoweeyey xilka qaadistiisa iyagoo durbaba bilaabay inay soo saaraan qoraallo ay ku muujinayaan siday arrintaasi ugu qanacsan yihiin ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu xilka ka qaaday kow cabdulaahi aadan kulane madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed labo cabdiwahaab sheekh cali taliyaha nabad sugidda garoonka aadan cadde ra-iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu mar kale ku celinayaa in tallaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas-uulku ka yahay tani waxay muujinaysaa in farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen roble uu khilaaf soo kala dhex galay xilli lagu guda jiro ololaha doorashooyinka fagaare ku yaala degmada saako ee walaayadda jubbooyinka ayaa waxaa lagu daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib warkan maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya dad aad u badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada saako ee wilaayada jubbooyinka ayaa meel fagaare ah ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saarteen mu'asasada alkataa'ib ragga iyo dumarka ayaa loo kala cayimay laba barood iyadoo si qurux badan loo daawanayay filimka inta uu socday muuqaalkan uu soo bandhigayey mucaskar weyn oo loo soo xiray dad ay odayaal ka mid yihiin ayaa waxaa qiirooday bulshadii daawanaysay markii uu dhammaaday filimka kadib qaar ka mid ah daawadayaasha ayaa inoogu warramay shucuurtooda waa ku dhawaay walaal magacayga waa cabdulaahi cabdi maxamuud bismillaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا هرتا إلهي وأن أمهد علينا سبحانه وتعالى sidaa dee loo jooday qof walbana uu arkayay filimka waxaa lagu soo macnaha muujiyey oo ka soo muuqday rag da'ah oo odayaal ah raggaasi oo u diyaargaroobayo siday maxaa la dhihi jiray uga qayb qaadan lahaayeen camalkan jihaadiga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa loogu nusraynayo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii u soo daawasho tegay filimka kuna sugnaa fagaaraha saakow ayaa waxay yidhaahdeen hadalladan wuxuu yidhi waxaan umaana qabin buu yidhi khatarta daraawiishta intaan inay gaarsiisan tahay ilaa aan dagaal kula kulmo daraawiishtu marka tilmaan ka bixiye wuxuu yidhi waa odayaal shuyuukh ah oo naftood horayaal ah oo ka soo tegay guryahoodii iyaga oo qabuu yidhi amar ah askartiisa ingiriiska iyo askartiisaba inay laayaan rumaysanna hadday wax dilaan oo ingiriiska laayaan iyo haddii la dilo inay jannada gelayaan odayaasha waxaan u malaynayaa kuwa unbay ka shidaal qaadanayeen marka waa niman naftood horayaal ah alkataa'ib ayaa filimkan ugu tala gashay inay hadiyad ugu dhigto bulshada muslimka ah maalmaha ciidda halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa wiil falastiin ah waxa ay ku dileen dhulka gumaysiga ku jira ee reer falastiin warar ka imaanaya waddanka falastiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda ayaa ku warramaya in ciidamada maamulka yuhuuddu ay toogteen wiil dhallinyaro ah oo reer falastiin ah toogashadani waxa ay ka dhacday tuulo hoos tagta magaalada ramallah ee dhulka falastiiniyiinta waxaana geeridani wiilkani falastiiniga ahi xaqiijiyey hay-adda la baxday bisha casa wiilka ciidamada yuhuud toogteen waxaa lagu magacaabaa maxamed muniir atamiimi da'da wiilkaasi waxaa lagu sheegay inuu ahaa toddobiyo toban sano jir wuxuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas ay ciidamada maamulka yuhuuddu ku fureen xalay ilaa saaka ciidamada yuhuuddu waxaa howlgallo baaritaanaha ay ka wadaan deegaanada ay dadka muslimiintu ay degan yihiin ee ku yaalla xaduudda dhulka ay xoogga ku haystaan warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan doornimadan waa inaga intaa